asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo heraad ah dalsan qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah jubbaland oo shaacaysay jadwalka lix iyo tobanka kursiya deegaan doorashada labaad ee ceelwaaq maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gaduud oo soo dhaweeyey go-aankii guddiga doorashooyinka heer federaal doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo xalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada jowhar gudoomiyaha ku-meelgaarka ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo fariintii ugu horreysay u diray xiildhibaanada cusub ee golaha shacabka kadib markii shal la dhaariyey ciidamada nabad sugida duufaan oo howgallo qorshaysan ka fuliyey xaafado ka tirsan degmada beled xaawo ee gobolka gaduud wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn markab dagaal uu leeyahay ruushka oo ku qusay badmadow
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka maars waa shan iyo tobanka abriil laba kun laba iyo labaatan qodobada aada maqasheen oo dhammaystiran kusoo dhawaada waxaan ku bilaabeynaa saaxiibayaal jubbaland ayaa shaacisay jadwalka lix iyo toban kursi ee markaasi deegaan doorashada labaad ee gado oo dhowaan lagu wareejiyay ama shalay guddiga doorashooyinka federaal ay ka wareejiyeen degmada garbaar ee gobolka gedo sheeganaya in lagu qaban doono doorashadaas magaalada ceelwaaq ee gobolkaasi gedo guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland siid ayaa shaaciyay xilliga rasmiga ay qabanayaan doorashada lix tobankaasi kursi ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland qoraal kasoo baxay guddiga ayaa lagu yiri guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland ee siid oo tix raacaya warqadiisa mudada aheyd guddiga doorashooyinka heer federaal slash konton iyo labo laba kun laba iyo labaatan kana soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee fiidka kuna taariikhliseed saddex iyo tobankii abriil laba kun laba iyo labaatan ayaa ku cayimnay ayaa ku cayimnay goob doorasho labaad ee jubbaland waxaana guddiga siid jubbaland halkaan ay ku shaacinayaan jadwalka doorashada lix iyo tobankaasi kursi oo loo qaban doono degmada ceel waaq ee gobolka gado waxaana markaas dhinacyadu ay sheegeen in ay kuraastaasi dhammaystiri doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan waxaana shaacin jadwalkaas ay noqon doontaa sida markaas soo socoto waxaa markaa shaacinta guddiga xulisa ergeda ayaa la bilaabi doonaa isniinta sidii tobanka bisha aan kugu jirno laba kun laba iyo labaatan ee markaa abriil bisha ay tahay sidoo kale odayaasha ama qabashada liiska ergada iyo diiwaangelintuna iyo sidoo kalete qabashada doorashadana ay tahay in markaas dhinacyadu ay kusoo gabagabeeyaan toddoba iyo tobanka waa ilaa iyo sideed iyo tobanka ilaa iyo toddoba iyo labaatanka bisha abriil ayay dhinacyadu ay cilaameen in ay markaa ay kusoo gabagabeyn doonaan arrimahaasi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland doctor siyaad maxamed mursal ayaana ku siixan warqada kasoo baxday maamulka jubbaland ay ugu hadlayeen arrimaha doorashada ee markaasi gobolka gado deegaan doorashadii labaad ee garbaxaray ee loo wareejiyey magaaladaasi ceelwaaq dhinaca kalena maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa soo dhaweeyay go-aankii guddiga doorashooyinka dowlad goboleed ee ahaa in doorashada kuraastaasi gobolka gado lagu qaban doono degmadaasi ceelwaaq ee gobolka gado gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ceelwaaq oo b b c da la hadlay ayaa sheegay inka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan una diyaarsan yihiin wax walba oo markaas kaga imaanaya doorashada waxayna sheegay in ka farsamo ahaan iyo in xagga markaa dhaqaalahaba ay diyaargarow xoogle ay iminka ay gelin doonaan sidii doorashadaasi lix iyo tobanka kursi ay ugu qaban lahaayeen degmada ceelwaaq ee gobolka gado waa kan guddoomiyaha oo arrintaasi ka hadlaya
bismillaahi adeer maya annaga hore umaan ogeyn laakiin wararkaas hore ay u jireen laakiin wax hadda oo aan ogeyn oo rasmiya ma aysan jirin laakiin hadda unbaan idaacadaha iyo waxaan ka maqlaynay oo qoraallo ka soo baxay madaxweynaha madaxweynaha jubbaland ka soo baxaan aragnay laakiin wax hore aan ula socnay ma ahayn adeer annaga dee kolley maadaama wixii hadda ay wax cusub ah oo hadda nagu soo nagu soo dhacay ay yihiin waxaan soo dhoweynaynaa in ay noqoto degmada ceelwaaq deeqan doorashada labaad ee ee jubbaland maamul ahaan iyo shacab ahaan reer elwaq waan soo dhaweynaa doorashadaas waana u taaganaa inaan soo dhaweyno martida nagu soo wajahan deegaankana kusoo wajahan oo lagu qabanayo doorashada degmada elwaq aa soo dhaweynanaa anaga maamulka iyo shacabka elwaq intaba wallaahi dee annaga coleys walbo ay nagu qaadato in ma aragtay horumarka bulshada ama horumarka soomaaliya ina in laga shaqeeyo oo wax walba oo fududaynayo dowladnimada soomaaliya inaan ka shaqayno ay waajib oo naga saaran yahay marka waa dadaalayna annaga wixii oo maaragtay arrintaas fududayn karo ama doorashada hadda soomaaliya dhibaatooyinka ka jiro dib u dhaca doorashooyinku ku dhacay sidaas darteed annaga waxaan waxaan kolley awoodda annaga waxaan saaraynaa in amnigeen la sugo in doorashadan ay deegaanka ku qabsantay maadaama loo soo gorday maadaama annaga awalba hanaloo keena aanan dhihin laakiin dhibaatooyinka ka jira gobolka darteeda ee deegaanka loo soo wareejiyey haddana waxaan ogolnahay innaga macnaha inaan amnigaas aan sugno doorashadaasna ay dhacdo lix iyo tobankaas kursina ay ka qayb galaan sida xildhibaanadii hadda sharci la dhaarinayo camal inay doorashada soomaaliya ka qayb galaan degmada alwaaq awal degmooyinka degmooyin cusum ah degmo hore u jirta waa degmooyinka waaweyn oo gobolka geda ayay ku jirtaa marka wax walbo yimaada ama martida timaado tirada ay la ekaataba inta kolley waa annaga waa waxa waxaan leenahay waanu ku filannahay waana soo dhaweynaynaa waa ku filannahay xagga amniga ilaahay kolley idankiisa ilaahun baan kaashanaynaa xagga amnigana cabsi aan ka qabno ma jirto waa adkaynaynaa xagga amniga degmada oo dhanba hadduu ilaahayd ma annagoo iskaashanayna amniga amasom iyo daraawiishda jubbaland intaba annagoo iskaashanayno amnigana waanu waanu adkaynaynaa waanu ku filannahay wallaahi diyaargarowga kolley wixii berri ka bilowda inaan diyaargarowno oo kolley xagga amniga xagga maaragtay martigelinta intoo dhanba inaan u diyaargarowno wixii berri ka bilowda kolley wiigan gudihiisa inaan kolley diyaargarowga annaga uu ku dhammaadan jecelnahay hadduu
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceel waaqi gobolka gedo markaa ka hadlayay arrimaha ku saabsan in ay soo dhaweynayaan doorashada lagu qabanayo degmadaas ceel waaq oo maamulka jubbaland uu wareejiyey islamarkaana shalay go-aankii ugu dambeysay ay kasoo saareen guddiga doorashooyinka ee heer federaal dhinaca kanle doorashada hal kursi oo kamid a golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa xalay waxaay doorashadiisu ka dhacday magaalada jowhar ee caasimada maamulgoboleedka hirshabelle doorasho laisla gaaray ilaa iyo saaqa dhexe oo xalay ka dhacday magaalada jowhar ayaa waxaa kursiga hoob eber labaatan iyo afar ku guuleystay maxamed axmed beerey oo ku guuleystay saddex musharax oo kakala markaa kula tartamaysa kursigaasi limaan beerey ayaa helay konton iyo sagaal cod waxaana kusoo xigay yuusuf maxamed xaaji dool oo asna helay shan iyo labaatan cod halka musharaxii shantii sane ee lasoo dhaafay ku fadhiyay kursigaasina cabdiqaadir carabowna uu helay toddoba cod oo keliya tartanka kursigan oo ahaa mid adag ayaa waxaa guusha habeerey qeyb ka ahaa siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin beesha iskale kursiga ay kasoo jeeda waxaana la sheegay in taageerada ugu badan uu ka helayay xildhibaan beerey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqon magaalada muqdisho xildhibaan beerey ayaa markaasi sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii loogu adkaaday doorashada kursigan oo uu ku guuleystay xildhibaan cabdiqaadir carwow xildhibaan carwow oo kamid ahaa xubnihii lasoo adaalinaya ayaa waxaa uu taageero ka heysay markaasi mid kamid ah saaxiibada ugu dhow ee markaa dhanka uga sidaa hase yeeshee guul dareystay inuu markaa kursiga uu xigsado islamarkaana uu difaacdo maadaama shantii sane ee lasoo dhaafay uu xildhibaan cabdiqaadir carwow uu ku fadhiyey kursiga golaha shacabka baarlamaanka tirsigiisu yahay hoob eber labaatan iyo afar oo xalay maxamed axmed beri oo door ugu soo guulisay dhinaca kanle gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya oo shalay markaas xildhibaanada ku iyo tobanaad ee shalay la dhaariyey cabdi salaan xaaji axmed damacad ayaa sheegay in doorashada xilligeeda dahday ay sababtu tahay in adduunka fikrad kale ka qabto ama ka qaadato soomaaliya islamarkaana digniin ay ku bixinayaan inay jaraan ama ay jaran doonaan dhaqaalaha ay ku taageeraan soomaaliya dhaman cad ayaa isagoo u maadalinaya wasaaraha xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka wuxuu codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo dadejiyo doorashada xildhibaanada dhiman maadaama waqtiga dheeraaday caalamkana uu degiin siiyey dalka soomaaliya waxaa uu yidhi
waxaan mahad gaara iska leh ra-iisul wasaaraha guddiga doorashooyinka oo u soo dhowar adeygay hawshaan culus oo meelaha kala duwan laga doonay waxaan kaloo codsi u dirayaa meelaha ay ku dhiman tahay kuraasta aan weli la dooran inay soo dedejiyaan iyadoo la wada og yahay fikradda adduunku naga haysto in wakhtigii dheeraaday oo digniinna la siiyey oo lacagaa go'ahaya iyo banuubtaa xirmaysa oo la og yahay inta nala kuu wada cadaadiskaas waxaan farayaa xildhibaannada golaha shacabka ilaa laga doorto guddoomiyaha rasmiga ah iyo ku-xigeennadiisa inaan qofna maqnaan karin fasaxna uusan jirin ee meesha lagu jidhaya maalinta sabtida ah sagaalka subaxnimo iyo biilla hargeysa in sha allah idinkoo ku mahadsan meesha kulul iyo sidoo nala kugu dulqaatay iyo sida wakhtigii la sheegay looga gaadhsiiyey waa mahad gaaraan u celinaynaa dadka fuliyey go'aankii la gaaray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu
kaas wuxuu guddoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee kow tobnaad ee shalay lagu dhaariyey magaalada muqdisho gaar ahaan hangarka vizoni oo markaa ka hadlayay fariintiisa ku aadan doorashadaas iyo dhaarinta isagoo markaa ugu baaqay dhinacyada kale ee dhiman in sida u dhaqsiyaha badan loo dhaariyo shahaadadan ay qaataan si loo gudgalo hay-adaha markaasi kale ee dowladda iyo arrimaha doorashada madaxweynaha iyo markaa howlaha kale ee horyaala warka subaxnimo ayaad degeysanaysaan wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn markab dagaal oo laga leeyahay dalka ruushka oo waxyeelo kasoo gaartay qarax arbacadii lasoo dhaafay dhacay ayaa quusay sidaa ay sheegtay wasaaradda difaaca ee ruushka markabkani ayaa waxaa horey dowladda ruushka u sheegtay in uu dabqabsaday dabka ayaa sababay qaraxa rasaasta markabka dagaalka saarneed ruushka ayaa sheegay in gebi ahaan shaqaalihii markabkaas markii dambe loo daadguriyey maraakiibta ruushka ee ku dhowaa badda madow dowladda ruushka wax faahfaahin ah kama aysan bixin qaabkii uu u degay markabka dagaalkaasi markabkii hore waxay wasaaradda gaashaaniga ee ruushka ay sheegtay in markabka dagaal uu dul sabeynayo badda balse galinkii dambe ee khamiistii warbaahinta dowladda ruushka ayaa baahisay warka sheegaya in markabka moscow uu degay markabkan oo shan boqol iyo kont waa shan boqol iyo toban shaqaale qaado ayaa horkacayay weerarkii ciidamada badda ee ruushka ay ka geysteen ukraine isagoo ahaa astaan muhiim u ah militariga ukraine ayaa sheegtay in markabka ay ku weerartay laba ka mid a gantaaladeeda nabuuta lagu magacaabo gudahaan warkiis waxaan waan hagintaa khiyaartan dhegeystaha aad kala socoteen raadiaha dalsan magaalada muqdisho ciddowsega waxay dib ugu heli kartaa booga internetka aan ku leenahay erayo dalsan dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel